Jasiiradda Koyama waa jasiirad dhacda gobolka Jubbada Hoose, taasoo qiyaastii afartan iyo shan kiilomitir jihada koonfur-galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Jasiiradda Koyama ayaa waxaa hadda ku nool ku dhowaad labaatan qoys, kuwaas oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay kalluumeysiga badda, taasoo subax kasta tobannaan ka mid ah bulshada jasiiradda ay u shaqo tagaan badda si ay u soo jilaabtaan. Qaar ka mid ah kalluumeysatada jasiiradda Koyama ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixiyay shaqadooda iyo siday noloshooda uga maareeyaan kalluumeysiga.
Koyamaan joogaa, badda iska shaqeeya, jariifa iska dhiga, argoostayo, libaaxayo, quwayaal. Hadda maanta baddaan tegnay, quwa ayaa helnay. Hadda waa qalinaa, xeebtaan joognaa. Dadka waa loo qaybinaya magaalada Koyama. Saasoo shaqadeena, shaqa kale ma haysaninbo. Anaka baddale baddale ku shaqeynaa. Maxaa maya freela loo siiyaa sababtu waxa waaye anaka meesha Koyama dad yar baa joogna, waa jasiira yaris waay. Marka waxaa helno dadka waa la iska siiyaa lebis. Waa la qaybiyaa, waa bilaash eh. maya waxa waaye baqti nasiib waaye marmar waa helaysaa mar saddex maalmood ama afar maalmood dhan kuwaa cunaysaa marmarna waxa waaye sana eh, magacis cusbuuc dhan ma helaysid saasoo marmarna laga helaa macnaha hata jariifa la kii adduun waa la diiday jariifa waa la diiday anaga letay waa shaqo la'aan hore iyo hadda isku mid maa hore wax badan jariifa u haysta lakiin hadda jariifa ma hayo dhibta dhibta jariifa la waa la diiday jariifada waa la diiday sababta loo diiday wallaahi ma ogi qof kale oo sheegay malaay oo la dilahayay waxaas wareerka laakiin alxamdulilah anaga kusayle waaye waa qusay waa bixinay waa waa waa helaa saddex kiilo ama laba kiilo ama hal kiilo alxamdulilah xilligan badda eber waaye waxa la'aan baa dhacay sii hore maaha sii hore wax walba laga saari jiray libaax argoosto qubo laakiin hadda argoosto baa la waaye adi laba maalmood saddex maalmooda tegaysaa laba xabo laa helaysaa ama saddex xabo bis waagaas horena waxaa waxaa gelin jirtay labaatan iyo shan kiilo soddon kiilo afartan kiilo ilaa konton waa heli jiray